bismillaahi raxmaan raxiim habeen wanaagsan soonqaad wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada warka habeenee dalsan qodobada ugu dooroonna waxaa ka mid ah wejiga labaad ee howlgalka ka dhanka ah dagaalamayaasha al-shabaab oo ka bilowday gobolka hiiraan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo howlgallo amni xaqiijin ah ka sameeyey magaalada galcad ee gobolka galgaduud qoyska imaam si imaam si gardarro ah loogu dilay degmada kaaraan oo ka hadlay dilka wiilkooda maamulka magaalada dhuusamareeb oo amaro culus duldhigay dadka sida sharci darrada ah ku dhista waddooyinka iyo biyomareennada maareeya ku-xigeenka hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed ahna agaasimaha guud ee garoommada ah oo maanta xilka la wareegay golaha wasiirada somalilan oo go'aamiyey in dagaal lagu qaado magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool dunida inteeda kale wararkaan caawa idinkaga heynana waxaa ka mid ah dowladaha iiraan iyo sacuudiga oo wacad ku maray inay nabad ka dhigayaan bariga dhexe iyo mucaaradka dalka kenya oo dalbaday in dib u eegis lagu sameeyo dastuurka dalkaas
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale habeen wanaagsan waa habeennimo khamiis ah taarikhdan ay ku beegan tahay lixda abriil laba kun iyo saddex iyo labaatan intii aada maqasheen waxay ahaayeen qodobadii ugu dooroonaa markana kusoo dhowaada iyagoo intaasi ka faahfaahsan wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka ah al-shabaab ayaa waxa uu ka bilowday gobolka hiiraan gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jeete cismaan oo ay weheliyaan saraakiisha ciidamada qalabka sida iyo taliyaha qeybta toddobiyo labaatanaad ee ciidanka xoogga dalka jenaraal tabane axmed gurey iyo taliyaha guutada shanaad baakaar iyo taliyaha ururka sideedaad ee kumaandooska gorgor ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo hogaanada ciidanka dib u xoreynta deegaanada gobolka hiiraan oo qeyb weyn ka qaadanaya wejiga labaad ee dib u xoreynta deegaanada gobolka hiiraan howlgal xiriir ah ayaa al-shabaab looga qabsaday deegaano dhaca koonfurta degmada beledweyn ay kaga gudbeen webiyada iyagoona deegaanada laga xoreeyey ay ka sameeyeen weeraro ku dhufasho ah ku dhowaad ilaa iyo toban doomood ayayna ciidamada qalabka sida ay dadka deegaanka burburiyeen kuwaas oo al-shabaab ay ku isticmaalayeen webiyada gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jeete cismaan ayaa xusay in howlgalkan dib u hubinta amniga loo gudbi doono deegaanada galbeedka oo ah meesha ugu dambeysa oo ay al-shabaab isku dayaan inay isku dhejiyaan isagoona xusay in tallaabooyinka milatariga ah la qaadi doono ay yihiin kuwo lagu soo celin doono guud ahaan amniga gobolka hiiraan markan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa howlgallo amni xaqiijin ah waxa ay ka sameeyeen magaalada galcad ee gobolka galgaduud iyo deegaano kale ee hoostaga oo qiyaastii baaxad ahaan gaaraya ku dhowaad soddon kilomitir ciidamada ayaa si gaar ah howlgalka amni xaqiijinta ah ugu sameeyey dhammaan qeybaha kala duwan ay ka kooban tahay magaalada galcad iyo xaafadaheeda dhammaan deegaanada hoostiga galcad oo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee howlgalladu ay ka sameeyeen ayaa al-shabaab ay isaga tageen sida saraakiishu ay u sheegeen warbaahinta qaranka saraakiisha ciidanka xoogga dalka ayaa dadka shacabka ah kula kulmay deegaanada howlgallada laga sameeyey iyadoo saraakiisha iyo ay dadweynaha ka xog wareysteen dhibaatooyinka ay al-shabaab ku hayeen howlgalkan ayaa qeyb ka ah howlgallo maalmahan ka socday qeybo badan oo ka mid ah gobolka galgaduud kaasi oo al-shabaab looga saaray dhul baaxad ahaan gaaraya ku dhowaad boqol kilomitir waa sida hadalka ay u dhigeen saraakiisha ciidanka dowladda soomaaliya ee halkaasi ku sugan markan qoyska imaam masjid oo si gardarro ah loogu dilay degmada kaaraan ee gobolka banaadir ayaa waxaa ka hadleyn dilka wiilka loo geystay iyaga oo sheegay in si gardarro ah oo ku talagalo bareer ah loo dilay wiilkooda waryahayga cabdifataax muumin ilka case ayaa warkan faahfaahinaya
allaha u naxariisto cabdi cubayd cali calisuw waxa uu ahaa imaam masjid iyo sidoo kale mu'aadin masjidkan dhinaceyga ku yaala ayuu ahaa waxaa xalay bacdul afurkii dilay kooxo ku huwaysan dareyska ciidanka dowladda waxaana la sheegay in xilliga anfurka kadib ay markaas uu u soo baxay bannaanka xilliga dilkiisuu dhacayna uu usoo socday masaajidka sida ay noo sheegeen qaar ka mid a ehelkiisa waxaana sidoo kale la sheegay inuu masaajidkan ee taraawiixda uu tujin jiray salaadaha kalena uu ku oogi jiray waxaana dilkiisa la sheegay inuu ka dembeeyey ama ay ka dembeeyeen rag markaas ku labisan dareeska ciidanka dowladda qaar ka mid ah jamaacada masaajidka ayaa iyagu la hadla dalson t v iyagoona sheegay in wixii ka dembeeyey xalay salaada uu markaas asiga tujin jiray xalay wixii ka dambeeyeyna halkan salaaddii aan lagu ogin si gaara salaada taraawiixda waxaana allo ugu baryan inuu janatulfardows uu ka waraabiyo marxuum cabdi ee cubayd cali oo masaajidkan horey aabbihiisu u bixiyey sida ay sheegeen jamaacada wax weynaa noo taabatay habeenkii wuxuu la dushi jiray taraawiixda nasiib darro xalay taraawiix lama dukan sababtoo ah meydka dartiis isbitaala marka ugu horraysa inuu nool yahay dadku u qaateen waa si loo jeclaa darteed de isbitaalaha loola cararay waxaa caddaatay in meyd la wado markii dambe marka saasaa taraawiixda xalay ku baaqatay qof walba gurigeeda igu tukatay asaa imaanka ahaa masaajidka min bilaaw min bidaaya ilaa nihaaya xalay intaas asaa imaanka ahaa xalay unbay baaqatay taraawiixda dhacdadaas dhacday darteed eelada marxuumka oo ugu horrayso xaaskiisa iyo sidoo kale ee gabar uu adeer u ahaa ayaa la hadlay dalson t v iyagoona markaasi ka warbixiyey qaabku dilku ugu dhacay waxayna dowladda soomaaliya ay ka codsadeen inay cadaalad ay u raadinayaan marxuumka maqribkiioo sheegaa lagu dilay masaajidkiisa hortiisa masaajidkanoo imaamka ahay waa ila afriye labay tobanka iyo soddon iyobaay labay tobanka soddon daqiiqo oo maxaa lahay banaanka aastay waa la soo wacay meelaan u socdaa aan igu wardambeysay soo taleefon ku hadlaa uga tegay haddaba banaanka u baxaan baasaa lagu dhiftay waxaa jira laba ninoo bijaad saaran haa masaajidka hortiisaa lagu dilay masaajidka hortiisa lagu dilay maxaa lahay sheeg waxaa laf loogu tegin baasaa lagu warqaamay taleefon ku hadlaa taleefonka sii jeedka sii jeedaa baas lagu dhiftaa shan xabadaa lagu dhiftay moobeelka inuu dhul ku dhacay inay qabaan sheegi ma karan dowladda waxaa ka codsan inuu cadaalad noo fidiso afar canug oo ahaa horsideed biloodana uu leehay niman hubaysanoo tuuto gashanaad dileen haa dharka dowladda tiriis ku labisan aabihiis wuu dhintay ilmo oo aabihiis dhala xataa aabbo uu ahay asigaa haayay wuxuu ahaay wadaad oo muumine oo xaafaddaa dhan laga wada jecel yahay cabdi caadile askar tuutaysan oo dowladda soomaaliya ah waxaa laga rabaa inay dowladda nsoo dadkaas cadaalad noo geeyaan sidoo kale marxuumka ayaa ahaa arday wax ka barta mid ka mid a jaamacadaha ku yaalla magaalada muqdisho qaar ka mid a ardayda ay wax isla bartaan muddo saddex sanana ay wax isla soo baranayeen ayaa iyaguna dhankooda ka hadlay dilka marxuumka iyagoona sheegay in cabdi uu ahaa shakhsi aad u wanaagsan islamarkaana mu'adin masjid uu ahaa masjidkan oo ah masjidka cubayd wallaahi aad u naseemay ilaahay hadda waa ka xunnahay allah u naxariista lena waa keena waa wallaahi murugo aad u daranaa dareen waana isku naxan dhammaanteena waana kasoo wada qayb galnay arday la jeceliyo afgaaban oo maskiino oo dhammaan ardayda dhan oo la wadaago oo wax walba la sheergaray oo ahay wallaahi runtii waa qof loo baahan yahay laakiin allahna ee jeclaaday allah u naxariisto cabdifataax muumin raadiyahay t v-ga dalsan muqdisho
waryahayaga cabdifatax muumin alkacas aada u mahadsan yahay maamulka magaalada dhuusamareeb ayaa amaro culus duldhigay dadka sida sharci darada ah ku dhista wadooyinka iyo biyo mareennada warka waxaa inoo soo diray waryahayaga muuriid macalin xasan
si looga hortago khasaaraha ka dhalan kara daadadka kasoo rogmada roobabka ayaa waxaa magaalada dhuusmareeb ee caasimada galmudug laga bilaabay furista wadooyinka xiran iyo marangiyoodnada waxaana la dumiyey dhismayaal si sharci daraha looga dhisay halkii loogu talagalay in biyuhu maraan maamulka magaalada dhuusmareeb oo maalinkii labaad wada shaqadana ayaa maanta ka warbixiyey howlahani waxaana laga soo saaray amaro culculus oo la xiriira dhismayaasha sharci darada ah guddoomiye ku-xigeenka magaalada dhuusmareeb cabdisamed salaad aadan ayaa sheegay in howlahan ay iska kaashanayaan bulshada magaalada dhuusmareeb iyo wasaaradda howlaha guud ee galmudug waxauna dadka ugu baaqay inay la shaqeeyaan maamulka magaalada dhuusmareeb hagaajinta wadooyinka waxaa iska kaashanaynaa annagoo ah maamulka caasimadda wasaaradda howlaha guud ee galmudug laamaha amniga dhammaantood sidii saaka aan hore uga hadalnay kanaalada ama marinada biyaha waxaan rabnaa shaqadooda way socotaa hadda laba berii socotaa waana dhammaystiri doonaa haddii ilaah idmo maalmahan magaaladan ku dhex jiri doonnaa kabacdi waxaan tegi doonnaa biyoxirka iyo galdhoobaale ilaa qoqob meelaha oo kanaalada biyuhu magaalada uga yimaadaan wayna socon doontaa shaqadaanu waxaan rabaa bulshada caasimadda anaa ugu baaqo qof walbaa karaankiisa iyo miisaankiisa inuu shaqadan ku garab istaago waa isla aragnay magaaladan roobab ka yimid biyoxireennadii soo jabsaday dhibaatada iyadoo roobka ilaahay aan ka baryana uu yahay haddana saamaynta ay yeesheen waxaasoo dhanna waxaan uga hortegi karnaa inaan tala midaysan inta ka yeelanno aan wax tiro badan oo dan shaksi leeyahay ay u dunto si loo hagaajiyo danta caamka ah dee wax badanaa dadkaanu dowladla'aan ku deganayeen meelo badan dowladla'aan ku dhisneed intii hore ilaahay ha nagu anfaco waxaan rabaa danta guud inaan wax isaga ogaano inaan bannayno kana wada shaqayno iskana kaashanno taliyaha booliska dhuuse mareeb nuur culi maxamed ayaa dhankiisa sheegay in booliisku uu fulinayo amarada kasoo baxa maamulka dhuuse mareeb waxauna bulshada ugu baaqay inay joojiyaan goynta wadooyinka annagana waxaan u taagannaha runtii inaan fulinno amarka ka soo baxa maamulka caasimadda xubnihiisa kala duwan oo qof walba shaqada uu leeyahay iyo meesha uu ku leeyahay annagoo ku tixgelinayno kalena shaqaynayno waxaan rabaa inaan ugu baaqo bulshada caasimadda oo weliba si xushmad ay ku dheehan tahay aan haddana uga codsado in loo hoggaansamo awaamiirta ka soo baxaysa maamulka caasimadda iyadoo laga wada shaqaynayo bilic soo celinta caasimadda qof walbaana uu ka qayb qaadanayo sidii looga hortegi lahay daadadkii maalin dhoweed yimid oo kale inaysan imaanin iyo wixii lamid ahoo ama hadday tahay wadooyinka xirma ama hadday tahay kanaalada ama ay tahay buundooyinka meelaha muhiimka u ah inay caasimadda bilicdeeda ka qayb qaataan gudoomiyaha magaalada dhuusamareeb macalin abdiraxmaan cali maxamed geedoqorow oo kormeer ku tegay biyo xireenka magaalada dhuusamareeb iyo goobihii la duumiyey ayaa sheegay in shaqadana maalinkii labaad si toosa u socoto lana furayo wadooyinka xiran si loo badbaadiyo nafta iyo maalka bulshada sidoo kalena amar cusdul dhigay dadka dhisanaya wadooyinka iyo dhulalka aan sharciga lahayn waxaan rabnaa halkan inaan ka sheegno shaqadan way soconaysaa waa say u bilaabatay waddo kasta waa la furayaa biyo xireen kastana waa la furayaa haddii ilaahay yidhaahdo waxaan isku dayaynaa inaan badbaadinno ummadda dadweynaha waxaan ka codsanaynaa inay nala shaqeeyaan dadka ganacsatada iyo odayaasha iyo dadka waxbarashada ka shaqeeya iyo ardayda iyo gabdhaha iyo maamulka intiisa kaleba waxaan rabnaa inayna garab istaagaan dad yar wax ma qaban karaan laakiin bulshadu markay isku xidhan tahay wax walba waa la qaban karaa waxaan kaloo rabaa inaan fursaddan uga faa'iidaysto maanta oo ay tahay bishu lix abriil laga bilaabo dhul aan sharci ahayn oo aan sabroloog loo haysan fasaxna waaxda dhulka iyo howlaha guud ee caasimadda aan fasax looga haysan lama dhisan karo ama magaalada dhexdeeda ha ahaado ama magaalada bannaankeeda ha ahaado mulid macalin xasan raadi ee telefishinka dalsan dhuusmareeb
codkaas waxaa ugu dambeeyey warkii waryahayga mawliid markan maareye ku-xigeenka hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed ahna agaasimaha guud ee garoomada ayaa xil kala wareegay faadimo cabdiqaadir aa faahfaahinaysa cabdiweli ibraahim aadan waxaa dhowaan loo soo magacaabay maareye ku-xigeenka guud ee hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed islamarkaana ah agaasimaha guud ee garoomada balse maanta ayuu si rasmi a xilka kala wareegay maareye ku-xigeenka isaga ka horreeyey ee siciid maxamed haraa madasha mas-uuliyiintan ay xiliilka ku kala wareegayeen goobjoog waxaa ka ahaa wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed taliyaha saldhigga eelaboorka qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka oo qayb ka ahaa xildhibaan maxamed cajiib mareeyaha guud ee eraboorada mareeyaha guud ee garoonka aadan cadde iyo mas-uuliyiin kale intaasi kadib ugu horeyn waxaa hadlay siciid maxamed haraa mareeye ku-xigeenkii hore ee hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed ahaana sidoo kale agaasimihii garoomada si kooban ayuu uga sheekeeyey muddadii uu xilka hayay waxyaabihii u qabsoomay waxaa markaan hay-adda lasoo wareeganay keliya dhisnayd qaybta air navigationka air navigationka oo ah ilaaha hadda dakhliga keliya uu nooga soo xaroodo oo ay dowladdu mataqaanaa ay ku kobargarayso baahiyaha civil aviationka iyo baahiyaha hay-adaha kale ee dowladda waxaan guulo waaweyn ka gaarnay oo aan nasiib u yeeshay inta aan joogay soomaaliya inay diiwaan geliso diyaaraddii calaamaddii caanka ay ku ahayd sidiis oscar inta aan joogay guulaha la gaaray waxaa ka mid ah in la bixiyo a o c oo ah duuliyuhu laysinka uu ku duulo oo ah mid digitaal ah oo weliba adduunkaoo dhanba ay u arkaan mid standar inuu yahay waxaan ku guulaysanay intaan xafiiska joogay oo aniga iyo maamulka iga sarreeyey oo maariyuhu hogaaminayay iyo wasaaradduba inaan hirgelinno maadaama ay brosijer iyo standar ay tahay hangar inuu yeeshay garoonka aadan cabdilo lagu dayactira diyaaradaha because diyaarad ma duwaangelin kartid adigoon u halayn adoon u hayn goob lagu dabiibo ama lagu dayactiri karo dhinaca kale waxaa isna dhankiisa hadlay maray ku-xigeenka cusub ee hay-adda duulista reedka soomaaliyeed ahna agaasimaha guud ee garoomada isagoona sheegay in waxqabad iyo isbedel cusub uu la imaan doono waxa aan qaban doono iyo siday noqon doonto inkastoo aan jeclaa inaan maanta si fiican u faahfaahiyo laakiin qoraxda kululaanan saamaxayn waxqabadka shaqada soo socotay ka muuqan doontaa laakiin waxaa ugu horreeya aan idiin sheegi doonaa maadaama uu agaasimaha eeraboorada dalka laga dhigo marka laga tago ku-xigeenka aviationka waxaan socodkay ugu horreeya ka bilaabi doonaa wax ka beddelka garoomada dalka waan marka hore xoog ka raadin doonaa guud ahaan booqan doona intay ii suurta gasho anigoo ugu dambaynna jecel inaan maarayaasha eeraboorada dalka isugu keenno magaalada muqdisho isla lafagurno maxaa naga qaldan maxaan u baahannahay maxaan haysanaa maxaa u baahan inaan wax ka bedello waxaana rajaynayaa markaasi kulan kaloo ballaaran oo faahfaahin leh inaan isugu iman doonno aad ayay u mahadsantihiin dhammaantiin ugu dambeyn waxaa soo xirtay madasha halkaasna ka jeedisay dardaaran wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada marwe firdoosi cismaan waxaan kusoo dhaweynaynaa haddii ilaah yidhaahdo insha allah loo xjeedasadaas inaad bilowdaan kaa rabna adigana aada loo xjeedato aeroboortooyinka dalka xaaladahay ku sugan yihiin inta badan intana inta meesha joogta waa ka warqabnaa waa ku wada safarnay waa wada aragnay wax bedelkay u baahan yihiin iyo baahiyaha ay qabaan shacabku waa waxay yaqaanaan intooda badan wax badanoo isa aqoonna waa jiraan oo runtii u baahan in mataqaanaa buug lagu qoro oo sharci iyo istaraatiijiyad lagu maamulo marka insha allah waxaan rabnaa wixii hadda shaqa lasoo qabtayna inaad sii wado qorshe cusubna inaad insha allah aad la imaato oo haruushaas aan ku degdargelin karna haddii ilaa yidhaahdo marka waa soo dhammeeyey hadalka waa mahadsantihiin dhammaantiin kasoo qaybgelkiina waa idin ka mahadcelinaynaa waana idin ka cududaaraynaa runtii awalan inaa environment noocaana aan idinku qaabilno noogu imaataan marka aad iyo aad baa u mahadsantihiin insha allah faadumo cabduqaadiraadi ay tiviga dalsan muqdisho
halka warkaas aad kala socotaan waa raadiyaha dalsan muqdisho soomaaliya markana akhbaaraadka dibadda dowladaha iiraan iyo sacuudiga ayaa wacad ku maray inay nabad ka dhigaan bariga dhexe diblomaasiyiinta ugu sareysa iiraan iyo sacuudi carabiya ayaa ku kulmay beijing iyaga oo ballan qaaday inay ka wada shaqeynayaan in amni iyo xasilooniba lasoo dafaalo gobolka qallaasaha badan ee bariga dhexe kadib heshiis ay dhexdhexaadisay shiinaha bayaan wada jir ah oo la sii daayay kadib wadahadalada dhex maray wasiirka arrimaha dibadda iiraan xuseen amiir cabdulahayn iyo dhigiisa sacuudi carabiya amiir faysal bin farhaan ayaa labada dhinac wacad ku mareen inay sii wadaan inay ka wada shaqeeyaan horumarinta xiriirka labada dhinac waxay adkeeyeen muhiimadda ay leedahay in dabagal lagu sameeyo dhaqangelinta heshiiska beijing iyo dardargelintiisaba teheraan iyo riyaad ayaa ku dhawaaqay heshiiskan ee dhexdhexaadisay beijing bishii maaraj si ay dib ugu soo celiyaan xiriirkooda oo go-ay toddoba sano ka hor markii dibadbaxayaal ay weerareen safaaradda sacuudiga ee teheraan booqashada labada wasiir ee beijing ayaa timid iyada oo sidoo kale madaxweynaha faransiiska emmanuel macron iyo madaxa midooda yurub ursela von defer leyin ay ku sugnaayeen caasimadda shiinaha si ay madaxweyne shi jiping ula hadlaan inuu soo afjaro dagaalka isu dhowaanshahan lama filaanka ah ee iiraan iyo sacuudi carabiya ayaa dib u qaabeyn kara xaaladda bariga dhexe oo sanado badan ay la degeen rabshado labada dhinac ayaa arrimo kala duwan ka wada hadlay guud ahaan warkii habeenaad caaba kala socoteen raadiyaha dalsan waan agintaa cidduu warkayga seego isagoo maqal iyo qoraal iyo sawiro wata ayay baraha bulshada aan ka heli karaan idina waad ku mahadsantihiin la socodka iyo la jaanqaadka warkayaga habeen ramadaan kariim
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin